barwaaqada guurka hogaanshe guurka hogaanshe midda nolosha adamiga guushiya barwaaqada guurka hogaanshe guurka hogaanshe wilgabow garaad waxaan gacantiisu furan tahay marna gacan wadaagta hadduu calabku ku galo gurwac ku joogtaye zugure gurwac ku joogtaye zugure midda nolosha adamiga guushiya barwaaqada guurka hogaanshe guurka hogaanshe midda nolosha adamiga guushiya barwaaqada guurka hogaanshe guurka hogaanshe
habeen wanaagsan dhegaystayaal melul baa joogtaan iyo sida codkeeda oo iduu soo gaarayo kusoo dhowaada barnaamijka muusiga iyo salaamaha ee warbaahinta isnaay oo xiliyadan oo kale si toos aad kaga dhegaysataan waxaa sidoo kale aad si toos aan oga dhegaysanaysaan youtube-ka radio isnaay facebooka isnaay radio iyo sidoo kale twitter-ka markaana qaybta farsamada
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay coronavirus sidoo kalena loo yaqaano covid sagaaliyo toban u aragtaa halis caafimaad oo caalami ah coronavirus waa virus neef mareenka ku dhaca oo si fudud ugu faafi kara xidhiirhka dhow marka uu qof qufaco hindhiso amaba hadlo waxaa sanka iyo afkaba ka iman kara dhibco dareere ah kuwaas oo ay suurtagal tahay inuu weheliyo fayrasku haddii aad aad ugu dhowdahay qof qaba cudurka waxaa laga yaabaa inaad dhibcahaas neef ahaan u qaadato oo sidaas uu cudurku kuugu dhaco gacmahaaga ku dhaq saabuun iyo biyo marka ay wasaq yihiin iyo kadib marka aad qufacdo amaba aad hindhisto ka hor iyo kadib marka aad cunno diyaariso iyo kadib marka aad suuliga isticmaasho ka fogow inaad dadka gacan qaaddo beddelkeedana ku dheh assalaamu calaykum xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yaraynta halista coronavirus raac talooyinka saxan ee ay bixiyaan maamulada caafimaad ee maxalliga ah xusuuso qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yaraynta halista coronavirus
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka muusiga iyo salaamaha qaybihiisii ugu horeeya ayaan markaana si toosa u gudagalaynaa caawa barnaamijka waxaa si wada jira halkan idingala socodsiin doona anigoo abdaxsiid xasan macnay sidoo kale anigoo xaliimo cali ibraahim qaybta farsamada waa injineer cabdiweli axmed hilowle dhegaystayaashana hadba caawa kaalimo suugaaneed baan u jaleeci doonaayo qaybaha kala duwan ee barnaamijka intaan ku guda jirno kaalimaha suugaaneed ee caawa aan soo xulanay waxay isugu jiri doonaan heesaha kala duwan qaraami kuwi dhexe iyo heesihii ugu dambeeyey ayaan caawa dhegaystayaasha barnaamijkeena muusiga iyo salaamaha usoo gudbin doonaa saan horenigu sheegayba dhegaystayaal barnaamijkan muusiga iyo salaamaha caawa waxaan sidoo kale aan ka marnayn warqadihii aan halkan niga aqri jirnay ee la xiriiray baahinta warqadaha dhalashada iyo sidoo kale tahniyadaha arooska ee lamaanaha isbuucyadii lasoo dhaafay ku aqalgalay jowhar iyo deegaanada ay dhegaystayaasha naga maqlaayaan markaana kusoo dhowaada hees ay si wadajir ugu wada luqeynayaan fanaankii weynaa ee la foole iyo sidoo kale fanaanada da-da yar ee aamina
aragiyo indhaha aaminay ku raboon ka ahaanayn buurkii qalbiga ihanatee maana ku iloobi karaa
aragiyo indhaha aaminay ku raboon ka ahaanayn buurkii qalbiga ihanatee maana ku iloobi karaa
amar alle way inoo qoray inaad inaad sawjadi ahaataa
amarale wayna qorayd inaad inaad say ahaato
amar alle way inoo qoray inaad inaad sawjadi ahaataa
amarale wayna qorayd inaad inaad say ahaato
idam ilaa aqalnagiyahoo lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
إذا ملا أقل نجيو لغو آيان ودبكي سيدبو تاقني
idam ilaa aqalnagiyahoo lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
إذا ملا أقل نجيو لغو آيان ودبكي سيدبو تاقني
iyaron ku waayaa aaminay iga badan ayaamee marka la falow iga maqantan ogaada sidaad igu weyn tahay
iyaron ku waayaa aaminay iga badan ayaamee marka la falow iga maqantan ogaada sidaad igu weyn tahay
ilwad qurxoon imaanka deeqay qabidkaad weheli ahaw
naftooday ku aamintee kaadi maayo meel kale
ilwad qurxoon imaanka deeqay qabidkaad weheli ahaw
naftooday ku aamintee kaadi maayo meel kale
idam ilaha aqalnagiyaho lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
idamila aqal nagiyo lagu aayan gudubkiisii dhabu taagnay
idam ilaha aqalnagiyaho lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
إذا ملا أقل نجيو لغو آيان وذكي سيدبو تاني
lagu ayaa dhab u taagtay la foolaya sidoo kale aamine ayay ahaayeen labadaasi fanaanood ee heesta sida talataaliga ahaa caawa u qaadayay waxayna qayb ka ahaayeen barnaamijkeena muusiga iyo salaamaha ee warbaahinta isnaay
aragiyo indhaha aaminay ku raboon ka aha
waa hagaag dhegaystayaal mawjada f m siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba magaartiis ayaa si toosaan uga maqlaysaan barnaamijka muusiga iyo salaamaha ayaadna la socotaan qeybihii ugu horeeyey ee barnaamijkeena barnaamijkaasaad uga barateenba waxaan qaybaha hore aan ku bilaabnaa warqadaha tahniyadaha iyo arooska balse caawa waxaan soo hormarinaynaa qadadka taleefanka dhegeystayaasha ayaa qadadka taleefanka si toosa caawa barnaamijka nooga soo wici doona ayagoo soo garaacaya furu afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal furuwa afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaa dhegeystayaasha caawa si toosa ay noga soo wici karaan barnaamijka muusiga iyo salaamaha ee warbaahinta isnaay xaliimo marka hore soo dhowow dhegeystayaasha inta ay naga soo wacayaan oo ay barnaamijkeena caawa ka qayb qaadanayaan si ay u salaamaan saaxiibadooda qaraabadooda iyo ehelkoodaba Een, caawa barnaamijka muusiga iyo salaamaha inta badan dhegeystayaashu aad bay u xiiseeyaan Een, ma isdhihi karaan dhegeystayaashu wax badan ayay ka barteen barnaamijkan
adaa maadsan tahay abdi casiis een, caawa ee, barnaamijka musiga iyo salaamaha ayaan ku guda jirnaa oon dhegeystayaasha ugu talagalnay in ay halkaani ka salaamaan ehelka iyo qaraabada iyo dhammaan asxaabta Een, waan isleeyahay barnaamijkan een, dhegeystayaasha aaday u xiiseeyaan sababtoo ah habeen walbo jimcaha markay een, abaaraha halka fiidnimo uu saacadda soo dul istaagto waa Aad iyo aad.
ay dhagahay ku haayaan Een, goormaya xaliimi abdicasiis halkan kasoo wada hadli doonaan ay isleeyihiin
waa mahadsan tahay xaliimo Een, daadiyaha barnaamijka ayaa caawa qaybiga la tahay xaliimo aalabana barnaamijka ayaada ku maqashaan dhegeystaha ugu horeeya qadka taleefa ku jira ayaan soo wada dhaweyneynaa helo asalaamu calaykum dhegeyste helo dhegeyste helo asalaamu calaykum dhegeyste
asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum asalaam walaal soo dhawow noo sheeg magacaad halkaa joogto waxaan joogaa eh, meel bakan madow la yidhaahaan joogaa
yaa salaamaysaa marka caawa waxaan salaamayaa intiina dhan oo maha joogta iyo hooyada wax kasta eh, intii oo dawladda wax kastaa salaamaya
aad u mahadsan yahay dhegeystahaasi waa dhegeystihi ugu horeeya caawa barnaamijkeena muusiga iyo salaamaha ka qayb qaata dhegeystayaashana sidaas oo kale ayaa caawa nagala soo xiriiri karaan iyagoo soo garaacaya fur afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal caawa barnaamijka dhegeystayaasha ehladooda saaxiibadooda iyo qaraabadooda ayay sidoo kale salaami karaan halo asalaamu calaykum halo dhegeysta
وعليكم السلام soo dhawow magacay halkaad naga soo wacayso
سارة وجدتم
saara xaggeed joogtaa
وعاجي وكوات haye yaad salaamaysaa caawa
هويدي haye
أبي mhm.
إيه أنت قراوة
aada masan tahay saara dadka aslaanta waxaan filayaa inay kaa guddoomeen salaanta aad caawa hawada u marisay eberle xal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaa barnaamijka muusiga iyo salaamaha caawa xalin waa mahadsan tahay markaana qeybihi kaftanka ayaan usoo jaleecaynaa barnaamijkeena alaaba si dhegeystayaashuna ay u helaan fursado barnaamijka ay ku dhegeystaan waxaan hadba barnaamijka kusoo darnaa sheekooyin iyo kaftano barnaamijka dadka lagu qiirogelinayo caawa xaliim waxaan ku weydiinayaa haddii lagu dhaho shan qofood qaas u salaan ma aha hal laba maaha sheekadu ebel waxay ahaan jirtay hal iyo laba yaa salaamaysaa laakiin caawa sheekadu waxay taagan tahay shan qofood qaas u salaan marka lagu dhaho yaa salaami laheyd
Een, aad maadsan tahay abdicasiis ee markii la dhaho yaad qaas u salaamaysaa een horta een, shanta qof waxaan isleeyahay familka ay kasoo dhexbaxayaan een, khaasatan ugu horeyn oo, een, hooyada macaan een, aabbahay macaan iyo dhammaan walaalahay een, salaama waa mahadsantaha xaliimo dhegeystaha kale qadka taleef ku jiro ayaan u yeeraya waan usoo laabanaya xaliimo helo asalaamu calaykum dhegeyste helo helo dhegeyste waa ku xumahay dhegeystahaasi n xaliimo waxaan usoo laabanayaa isla kaftankii iyo sheekadii qeybaha heesaha u gudbaynaa xaliimo haddii lagu dhaho heestay jeclaa laheyd dhegeystayaashana caawa usoo gudbiso hees maxaa dooran laheyd
Een, aad maadsan tahay een, abdicasiis Een, markii la dhaho hees maxaa dooranaysaa aniga een, xoogaa heesihii hore xoogaa yaryar aan ka garanayaa aad iyo aad xaliimo khaliif magaal oo kale xasan aadan samatar fanaankii weynaa ee la oran jiray axmed moge liibaan iyo fanaaniintu aad bay u badan yihiinoo way badiin intaan laguma soo koobi Haye.
karo Een, laakiin fanaankii aad u xiiseysaa in heestihiisa aad maqasho Een, aad maasanta xasan aadan samatar een, heesihiisa aad u jeclahay inkastoo aan badana aan dhegeysan laakiin marka aan maqlo xamaasad gooni inay leedahay oo kale heestee tusaale adugu waxaan ogaa jiray aada u jeclaa jiray heestii een, qoraxda oo aroorto heestaas oo kale Aad bal iyo hal aad.
ilaw nagu laqee
aad ay mahadsan tahay abdi casiis een, haddii waa jeclaan lahaa haddaa ila qaado qoraxdu Oo, aroorti aroorti, qaybisay qaybisay falaaraha falaaraha, ama ama qaansaroobad, qaansaroobad daruur daruur midabku midabku qarisay qiimee leeyiri qof qof lama lama ammaano ammaano, qalad qalad looma looma hayso hayso, qoraashtii qoraashtii haweenka haweenka.
ishcala cod anii yacni waan bedeli lahaa qoreyshkii habeenka
dhegeystaha qadka taleefonka ku jiro ayaan markaan u jaleecayaa helo asalaamu calaykum dhegeyste helo helo dhegeyste waa ku xumaa dhegeystahaasi codkiisa lama maqlo dhegeystayaasha waxay nagala soo xiriiri karaan furo afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal barnaamijka muusiga iyo salaamaha ayaa dhegeystayaal si toosa ula socotaan markaana qaybaha kaalimaha suugaaneed ayaan u gudbaynaa si ay dhega- dhegeystayaasha caawa ay nala qaraaxaystaan si barnaamijkuna u noqdo barnaamij xiise leh oo dhegeystayaashuna aalab waxay ku xiran yihiin maadaama salaan iyo muusig barnaamijka la yirahdo xaliimo heesta aan doro lehen lacala maxay noqon kartaa niyadaada inkastoo heesta aniga aan kuu sheegin
Een, aad ay mahadsan tahay een, abdi casiis maadaama adiga een, heesaha aad aad u jeceshahay een, dadkii hore aa inta badan adiga een, noo- een, noo xilaysay waxaan caawa soo qaban lahaa farsamayaqaankan aan ka codsi lahayn een, khadre een, daahir cige aad iyo aad fanaanada weyneed aad iyo aad ayaa mar kale sii raacinaya xaliimo waxay xulatay fanaanadii weyneed aadka loo garanayay allaha caafimaad ha siiye maalmahan way xanuunsan tahay ayaan maqalnay qadra daahir cigo mid ka mid a kaalimaha suugaanta ay aadka ugu luqayso
dadka ururayo isu tegay dhammaan ma ogan karaan mooye isaga dadka ururayo isu tegay dhammaan ma ogan karaan mooye isaga Yahweyha, uga warrama. Yahweyha, uga warrama. aramidu inay eey taqaan aramidu inay eey taqaan hadba waxaan arkaa ano ay cidlaan deri dhaban sidii kuoloolayeen xaaladaygu ubayo dhibkamow eedada kalgacaladaygu ubayo dhibkamow naftan naftan naftan naftan ku ogole naftan naftan naftan naftan ku ogole ku abaajide ku abaydinka ku abaajide ku abaydinka kugu indhala kugu indhala ushamaadu qaban ushamaadu qaban ushamaadu qaban ushamaadu qaban ushamaadu qaban usha ushamaadu qaban ifafaalayo saad aragtide sida awliyaan u darasiya ifafaalayo saad aragtide sida uliyaan udarasiyaa wayha ilaa biyane wayha ilaa biyane u agmeerayo kartada iyada qaytoodiba xasuusiyo qoon abdi ka baxshe kartada iyada qaytoodiba xasuusiyo qoon abdi ka baxshe iku dhicin ilmadu jira waarsateesha sacabka mari iku dhicin ilmadu jira waarsateesha sacabka mari eedad kalgacalada igu ubaya dhibta mowga eedad kalgacalada igu ubaya dhibta mowga
guusha maad u qaban guusha guusha maad u qaban guusha maad u qaban isha mare shacabka heestasi aadka u macaaneed waxaa ku luqaynaysay khadra daahir cige waa fanaanadii weyneyd oo aadka looga garanaya maslaxa markii ay fanaaniintu in inta ay imaadaan ay hees ka luuqeynayaan waxay ka mid tahay fanaaniinka aadka looga jecel yahay geyga soomaalida heesahaasi heese kale intaan barnaamijka ku guda jirno ayaan idiin soo gudbi doonaa dhegaystayaashiina aan jecelnahayo qiimaha iyo qadarinta naga mudano meel weliba aad dunida ka joogtaan dhegaystayaasha ku sugan caalamka haddii aan xuso waxay nagala socdaan qeybta baraha bulshada ee life streamka gaar ahaana bejka facebooka ee snaya radio sidoo kale youtube-ka ayay dhegeystayaasha si toosa nagula socon karaan twitter-ka ayaa sidoo kale qeybka iyadoo barnaamijkan haddii uu ku seegana dhegeystayaal aad dib kaga milicsan karto webka aan ku leenahay radio sny ee ah w w w radio sny s o dhegeystaha xigay qadka taleefonka ku jira ayaa markaan u yeerayaa halo asalaamu calaykum halo u dhegeyste
alaykum salaam waraxmatullahi soo dhawo dhegeyst magacii halkad naga soo wacayso
xaafadda goomi magacii noo raaci
cabdi kaabe cabdi soo dhawow yaad salaamaysaa caawa
qaraabada wax
adaa mahadsan tahay cabdi sida wanaagsan aad barnaamijka ugu soo qayb qaadato baan kaaga mahata celinayaa ewer lix al afar toddobaatan iyo sagaal sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaa barnaamijka caawa muusig iyo salaamaha dhegeystaha khadka ku jira ayaa markaan u yeerayaa halo asalaamu calaykum halo dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahaasi khadka taleefonka ayaa ka go-ay ewer lix al afar toddoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawow dhegeysta magacii halkad naga soo wacayso halo dhegeysta
waa ku xumahay dhegeystahaasi qadka taleefonka ayaa ka go-ay waxaan rajeynayaa mar kale inuu kusoo laaban doono intaan ku guda jirno barnaamijkeena caawa ee muusiga iyo salaamaha dhegeystayaasha furo afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal iyo dhegeystayaasha caawa barnaamijka nagala soo xiriiri karaan si ay barnaamijkeena caawa ay kaga qayb qaataan dhegeystaha xigay khadka taleefonka helo asalaamu calaykum waan ka xumaa dhegeystahaasi dhegeystayaasha furo afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaa dhegeystayaasha caawa barnaamijka nagala soo xiriiri karaan si ay uga qayb qaataan n intaas markaan kasoo gudubno xaliimo warqadda caawa gacanteeda ku jirta aan rabo dhegeystayaasha inaan u baahiyo waa warqada gaar ah warqadaani waxaa diraya ama loo dirayaan idhaahdee lamaano ku aqalgalay meel la yiraahdo deegaanka buurdheere ee hoos tagta cadale sida warqada ku xusan warqadan lamaanayaasha loo diraayo waa laba lamaano toddobaadkii aan kasoo gudubnay deegaankaasi ku aqalgalay warqadan sida tan ayay ku bilaabanaysaa xaliimo cali ibraahine warqadan ugu horeyn waxaa ku xusan hooye aamine maxamed aadan hooye faadumo axmed amiin iyo sidoo kale nasro maxamed aadan iyo sidoo kale saciima maxamed daa-uud iyo bashar maxamed aadan iyo sidoo kale saliim aadan maxamed iyo naciim xaaji ibraahim iyo sidoo kale suleymaan nuur maxamed iyo abti maxamed aadan xiire iyo sidoo kale abti daa-uud maxamed xiire iyo abti naasir maxamed xiire iyo abti anas maxamed xiire iyo abti ismaaciil maxamed xiire dhammaan reer maxamed xiire waxay sidoo kale tahniidda arooska ah ay dirayaan waxaa sidoo kale ku jirto warqadaani si wada jir ay u dirayaan qoyska kale ah nuur maxamed ismaaciil iyo aabo naasir maxamed dheere iyo sidoo kale faadumo amiin anuur seegeeda iyo caruurteeda waxaa sidoo kale warqadaani taaniyada arooska ah ka xusan ee wada dirayo waa anisa maxamed abuukar iyo sidoo kale cabdulaahi maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkani waxay tahniyada aroos ah ay u wada dirayeen caruuska iyo aroosada bashiiro maxamed aadan iyo sidoo kale ismaaciil maxamed deeq oo ku aqalgalay deegaanka hadda aan sheegnay ee buurdheere hoos tagta deega- degmada cadal ee gobolkani shabeellaha dhexe ducada waa xaggeena annagana waxaan leenahay isku baarah oo noqda kuwii abid wada jooga caruur wanaagsanna kala hela annagana waxaan leenahay aamiin aamiin aamiin waa hagaag dhegeystayaasha kale furo afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayay nagala soo xiriiri karaan ayay naga soo xiriiri doonaan dhegeystaha xega iyo xaliimo cali ibraahim hallo asalaamu calaykum jimca lamintaa sacadiya yaad salaamaysaa caawa Mhm. aada mahadsan tahay sacdiyaha dadka islaantay waxaan filayaa inay kaa guddoomeen salaanta aada caawa hawada u marisay markana kaalimihii suugaaneyd ayaan u jalaceynaa xaliimo waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha caawa ay ku luqeeyaan waa laba fanaan aan kala dhicin fanaanka koowaad waxaa la yidhahdaa cumar dhuule oo aada loo wada garanayo fanaanka labaadna xaliima maryan mursal maryam mursal ciise waa mid ka mid ah heesaha aadka looga jecel yahay ee ay ku wada luqeeyaan bal markaan
daweyno lagu doodi karayo hadalka daweyno lagu doodi karayo oo dawaan kule dahaboy u fiirso oo dawaan kule dahaboy u fiirso dhulka waxaan u soo degin cirkana daara kulahay ee duula ishee ee duula ishee
dhulka waxaan u soo degnay cirkana daara ku lahayn ee duulo sheegaya anaad igu dayaysay fiidmeerta weeyaan
Dibubahadi doonta waa haa xeer
doorkii ku doorshay dadkuu helana aan dilin een dawo yeelan sheegaya adba kaama daahneed doqonni mooyaan waa iga digniino waa iga dardaarane waa iga digniino waa iga dardaarane dababta aan ku leeyahay dahaabooy u fiirso dababta aan ku leeyahay dahaabooy u fiirso waxaa socodka diin kale dabayshana ka orod badan
waxaa socodka diinkale dabayshana ka orod badan een daalin sheegay diintay ku taale dayaxeena weeyaan
dugaaga raaco dibaddana u hoydo dad la moodo sheegaya diirigama saaree daayeerka weeyaan wixii daacad loo yahay ee lagu dadaalo waxii lagu dadaalo ee daacad loo yahay taariikh looma waaye dahabooy u fiirso taariikh looma waaye dahabooy u fiirso xidigahan dusheena ah middan uga dan leehen doonayo ishee xidigahan dusheena middan uga dan leehen doonayo ishee
xidigaha dusheenna midaad uga dan leedoo doonaysa sheegay calankeena doogga waa taa ku daabacan
song.
qof dibir la jifo gaajana la daacoo diidaayo sheegaya dembi kaama haystee waa dumarka uurka leh haystee waa dumarka
ya salaam waxaan rajeynaya dhegeystayaashuna aad ayay ugu wadalheen heestaasi ay maqlaayeen oo ay si wada jir ugu wada luqeynayeen labadaasi fanaan ee aan kala yareysanin dhegeystayaasha fur afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayay nagala soo xiriiri karaan dhegeystaha markaana qadka taleefa ku jira helo asalaamu calaykum dhegeyste soo dhawoa walaal noo sheeg magacaad halkaad joogto waa dhawaa maxamed cabdulle galka goomi maxamed soo dhawow caawa deegaankaad ku sugan tahay sidee looga dhegeysanaya barnaamijka muusiga iyo salaamaha
si wacan si wacan yaa salaamaysaa
waan salaamaya muslimiinta dhammaan meel kasta
waa mahadsan dhegeystaha si sida wanaagsan uu barnaamijka ayna kaga qayb qaatay dhegeystayaasha kale ayaan markaana fursadooda sii doonaa si ay barnaamijkeena caawa ay uga qayb qaataan waa barnaamijka muusiga iyo salaamaha oo aad si toosa ula socotaan dhegaystayaal helo asalaamu calaykum
calaykum salaam soo dhawoa walaal noo sheeg magacaad halkaad joogto
xaawa casa noo joogta hanti wadaag xaawa soo dhawow caawa barnaamijka muusiga iyo salaamaha sidee looga dhegaysanaya xaafadda hanti wadaag
si wacan si wacan soo dhawow caawiyaa salaamaysaa
ugu horeyda cabdicaziiz caliyo minkas gaar ayaa idii salaamaa marka labaad hooyaday macaani aabbahay macaani yaa salaamaya
way mahadsantaha dhegeystahaasi nagala soo xiriirtay xaafadda hantudaag ee magaalada jowhar xalimo way maqlaysaa si wada jir ayaana salaantaasi ugu qaadnay dhegeystayaasha kale furo afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayay nagala soo xiriiri karaan barnaamijka muusiga iyo salaamaha ayaadna weli la socotaan dhegeystayaal helo asalaamu calaykum wacalaykum salaam sheekh soo dhawoa walaal noo sheeg magacaad halkaa joogto waxaan jooga tuulada burfulaan ku noolaa tuulada burfur ee gobolkani shabeellaha dhexe yaa salaamaysaa saaxib
waxaan salaamayaa hirshabeel waa mahadsan yahay dhegeystahaasi sida wanaagsan oo barnaamijkeena kaga qayb qaatay dhegeystayaasha kale furo afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayay nagala soo xiriiri karaan
eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal ayaad naga soo wici kartaan halo asalaamu calaykum halo dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahaasi qadka taleefanka ayaa ka go-ay ewer lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal ayaad naga soo wici kartaan si aad caawa uga qayb qaadataan alo asalaamu calaykum
halo waa ku maqlaa dhegeyst soo dhawow magacay halkaad naga soo wacayso
waxaan kaa soo waca mahadaay
mahadaay sidee looga dhegeysanaya barnaamijka caawa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad wayna salaamayna dhammaantiin wariyaasha radio ismail aadaa maasantaa dhegeystaa nagana taa toolimid ayaan hawada kusoo marinaynaa eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal ayaad barnaamijka caawa kaga qayb qaadan kartaan idigoo idinkoo halkani ka salaami kara eheladiina qaraabadiin dhammaan asxaabtiina alo asalaamu calaykum soo dhawow dhagayste magaca iyo halkaad naga soo wacayso haye sidee lagu dhegeysanaya caawa barnaamijka musiga iyo salaamaha radio snai aad iyo aad aad iyo aad haye yaad salaamaysaa caawa
muslimiinta oo dhan iyo habka barduwaago oo dhan
aadaa mahadsan tahay dhegeyste ee dadka salaanta waxaan filaya inay kaa guddoomeen salaanta aad hawada u marsiisay eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaa halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullah soo dhawow dhegeyste magaca iyo halkaad naga soo wacayso
waa dhawaay boqorka jaceylka oo jooga xaafadda ligu buroole aye sidee loogu dhegeysanaya caawa barnaamijka si wanaagsan si wanaagsan aye yaad salaamaysaa
adigii iyo waxaa salaamaya asxaabta kulli aadaa maasan tahay anagana taallo toolamid ayaan hawada ku soo marinaynaa waa maasanta xaliib markaana kaalimaha suugaaneed ayaana u jaleecaynaa dhegeystayaasha qadadka taleefonka ku jira ee caawa iska soo dabadhacaya ay doonaya in barnaamijka ka qayb qaataan saaxiibadooda qaraabadooda iyo ehelkooda ay salaamaan fursadooda waan sii doonaa balse dhegeystayaasha kale ayagana na sugaya caawa ee kaalimaha suugaaneed caawa aadka nooga dhuhur sugaya ayaan markaana fursadooda sii doonaa waxaan soo qabanayaa allaha u naxariistee sahre axmed jaamac iyo sidoo kale bacalwaan hees ay ku luqeeyaan heestaasina waxaa la dhahaa laqayada jaceelka waa heesa markii aad dhegaysato xaliimo wax badan aad ka fahmi doonto arrimaha la xiriira jaceelka iyo sidoo kale dareenka gaarka ah ee aadanuhu jaceelka uu siiyo
laqayada jacaylkii oo dhulka caashakulula aad loo tago kugulaaday laqayada jacaylkii dhulka caashakulula aad loo tago kugulaaday ba'ana waxaan hadalba ii labin sida laygu kaaladhay cabdiyaadhi korulaqo sida labiyo toban waxaan hadalba ii labin sida laygu kaaladhay cabdiyaadhi korulaqo sida labiyo toban la'aanta anigu ladaya hurdada la'aanta anigu ladaya hurdada
laandaaqa geeluga lubigii jarka u dhow tuulaac isleeyahay lukamado laandaaqa geeluga lubigii jarka u dhow tuulaac isleeyahay lukamado allalaabta kaa jaray nadi noqoti luuxa waxaan luuba wada hadal adigay isugooye allalaabta kaa jaray nadi noqoti luuxa amalnibeen ka gaaraha minallaaxi kaa dhigo misaneeri adaa daliilyadaa suliinka wadaarka amalnibeen ka gaaraha minallaaxi kaa dhigo misaneeri adaa لليليدا سولي فودا
salaam laqayda jaceylka ayay heestaasi lagu magacaabaa waxaana si wada jira ugu wada luqeynayay sahra xamed jaamac iyo sidoo kale fanaankii weynaa ee baclawaan waxaana qaybkeed barnaamijkeena caawa ee muusiga iyo salaamaha dhegeystaha khadka taleefonka ku jira ayaan siinayaa helo asalaamu calaykum dhegeyste walaal soo dhawow noo sheeg magacaad halkaa joogto soo dhawow degmada mahadaa iyo gobolka shabeellaha dhexe caawiya salaamaysaa aada buu mahadsan yahay dhegeystahaasi nagala soo xiriiray degmada mahadaay ee gobolkani shabeellaha dhexe guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabanayaa barnaamijka muusiga iyo salaamaha ee warbaahinta isnaay barnaamijka caawa waxaa si wada jira halkaani dagala soo codsiinayay xaliimo cali ibraahin iyo sidoo kale anigoo ah abdixsiid xasan macalin qaybta farsamada cabdiweli axmed hilowle ayuu ahaa barnaamijka caawa waxaan kusoo gabagabanayaa heesta ay si wada jirka ugu wada luqeeyaan maxamed qoomaal iyo sidoo kale mari mursal heestaasi oo ka hadlaysa labada lamaane ee aruuska wada galay
waa mahadaliyo maalin lagu farxee mudan iyo marwaa meherkoodii dhacay
marxabeeyo midagtays la hela sacabiyo mashxarad madashuu aroos
waa mahadaliyo maalin lagu farxee mudan iyo marwaa meherkoodii dhacay
marxabeeyo midagtays la hela sacabiyo mashxarad madashuu aroos